Muddooyinkii dambe deegaanada Soomaalida waxaa ugu soo badanayay dadka isticmaala iyo kuwa ka ganacsada dawo-dhireedka. Isticmaalka qaldan ee dawo-dhireedka ayaa mararka qaar lagala kulmi karaa saameyn caafimaad oo khatar ah. Ugu horeyn, Cabdulaahi Maxamed Axmed oo kamid ah dhalinyarada ku nool degmada Dhooble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa ka warbixinaya siyaabaha ay dawo-dhireedka u isticmaalaan bulshada Soomaaliyeed iyo waxyaabaha ay ka aaminsan yihiin.
badanoo isticmaalana way jiraan dadka waaweynaa ka mid ah caruurtaa ka mid ah weligeedna waa wax lasoo isticmaali jiray oo soo jiri jiray sida hadda sawirka oo kale waxaa loo isticmaalaa inay dadka caloosha ku bixiyaan ama ku dhaqaajiyaan cusbadoo kale huruudoo kale waxyaabahaasna badanaa caruurtaa la siiyaa oo ayagana lagu daaweeyaa walaahi farqiga udhexeeya waxaan isleeyahay tanna hadee waa tu daawo caadi oo sajale tanna waa tii weligeed Soomaalida isticmaali jirta ilaa haddana qayb ka mid a isticmaasho dee qof walbana inta badan wuxuu isticmaalaa miduu yaqaano sida dadkii hore ee waaweyn weli waxay aaminsan yihiin inay ka taya fiicantay ama ka wanaagsantay daawo-dhireedka tan hadda caadiga ee walaahi marar qaar way dhici kartaa in daawo sidii la rabay ama loogu talagalay haddaad u isticmaalin saameyn way yeelataa daawo laftirkeeda mar bay xanuun noqotaa waxyaaba badan waxaa jirta aan aqoon u leeyahay oo bulshadana ay isticmaalaan inta badan Dr. Sayid Cawil Cig oo ka mid ah dhakhaatiirta ka howlgala degmada Dhooble ee gobolka Jubbada Hoose ayaa sharaxaad ka bixiyay halista ay bulshadu kala kulmi karaan isticmaalka qaldan ee dawo-dhireedka isagoo uga digay walaal dawo-dhireedka iyo farqiga u dhexeeya dawo-dhireedka iyo daawada caadiga waxaa waaye dawo-dhireedka ma lahan wax kiimiko ah ama ma lahan warshad uu soo maray ma lahan dhoys loogu talagalay ma lahan kuuro loogu talagalay ma lahan wax medical ahaan iyo caafimaad ahaan loo soo hagaajina ma ahan laakiin daawada caadiga ah waxay soo martay shaybaar waxaa khuburaa ka soo shaqaystay qalab shaybaar bay soo martay urshad bay soo martay tayadaa lasoo jijaabiyey kadib baa haddana waxaa qaabka loo isticmaalayaa lasoo diyaariyey khuburo caafimaad oo ku xeel dheer iyo saynis yahano kadib ayaa loogu bilaadanka loo soo bandhigay